deegaano ka tirsan dhulka n f d a ku hoos jira gumaysigii kenya oo muddooyinkii lasoo dhaafayba ay biyo-la-aan ka jirtay ayaa waxaa lasoo warinaya in iminka xaaladda ka sii dartay dadkan ku nool deegaano hoostaga magaalada wajeer ayaa wajahaya xaalad biila-aan oo daran taas oo sababtay inay dad u dhintaan biila-aanta ka jirta halkaasi deegaankan oo lagu magacaabo ogolaale oo hoostaga wajeer ayaa ka mid ah goobaha u daran ee ay ka taagan tahay biila-aanta inta la xaqiijiyey waxaan halkaasi xaaladdan darteed ugu geeriyooday laba ruux sida uu ka warbixinayo mid ka mid ah xildhibaanada maamulka ee kenya ka dhisay dhulkaas marka waxaan arkayaa haddadan si ay sanadkan cusuban u bilaabanaya oo cimiladahan isa bedelahayaanoo kulayl loo gelahaya soonna aad soo socdo waxaan arkayaa darbaji constituency khaasatan meesha la yihahda gunaana la yihahda dhinacan kale oo la yihahda ceel yunis meesha la yihahda majabow meesha la yihahda ceelbeen woodkaas kulli badidiisba sida ogoraale ceelbeen magaalada hungay meesha la yihahda qajaaja meesha la yihahda iyo meelo badan oo kaleoo nawaaxigeeda ah kulligoodba biyo ay biyola'aan ay xaaladda xun tahay magaalooyin hadda maanta waxaa jira sida ogoral camal ayaan haddaa ciidda lagu dukanaa oo biyo ay ka jiran maalin dhexdaadna saaad u maqasheen inaad ruux ku dhintiyo biyo sun ee ceel laga soo dara oo sun dabiica oo dhulka ka soo bixi ay dad u dhammaadeen laba ruux ku dhammaadeen waa ogtiin xaaladda hadda waa sii qareereen haysaa waxaa marar badan dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga kenya laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin biila-aanta iyo dhibaatooyin kale oo daashaday bulshada soomaaliyeed ee deggan dhulkaas